إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin calooshiisa maqas lagu ilaaway ayaa ku dhintay magaalada jigjiga ee ku hoos jirta gumaysiga xabashida etoobiya waxaa habeenkii xalay la baahiyey waraysiga mid ka mid ah raggii fuliyey camaliyaadkii nafurnimada ahaa ee dhowaan ka dhacay magaalada baardheer ee gobolka gado walaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa heshiis dhex dhigtay laba jufo oo ka wada tirsan beesha gaaljecel kuwaasi uu ka dhex jiray khilaaf xagga dhulka ah mas-uul ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaaba siyaasi ka mid a xisbiyada ka hoos shaqeeya gumaysiga etoobiya ayaa sheegay in dhulka soomaali galbeed uu ka socdo loolo lagu beerayo shacab amxaaro ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa ka hadlay si cirar barar ka dhashay isbaarooyinka xaddaafka ah ee yaala gobolka shabeellada dhexe kuwaasi oo ay sheegeen inay u yaalaan madaxweynaha hirshabeelle dibaddana qodobkan idinkaga hayna wuxuu yahay warbixinno cusub oo soo baxay ayaa lagu sheegay in etoobiya ay noqotay waddankii ugu dhimashada badnaa adduunka tan iyo sanadkii kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa shanta muxaram sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada warkii oo faahfaahsan nin calooshiisa maqas lagu ilaawo ayaa wuxuu ku dhintay magaalada jigjiga ee ku hoos jirta gumaysiga xabashida etoobiya maxamed amiin ayaa warkaasi faahfaahinaya
mid ka mid ah bulshada magaalada jigjiga ayaa la xaqiijiyey in uu u geeriyooday maqas lagu ilaabay calooshiisa xilli qaliin loogu sameynayay isbeddelka guud ee magaalada jigjiga ninkan oo lagu magacaabi jiray shukri macalin maxamuud ayaa muddo dhowr bilood ah la xanuunsanayay maqaska calooshiisa ku jira mar walbana waxa uu ka sheeganayay dhinac ka mid ah calooshiisa sida uu saxaafadda u sheegay wiilkiisa mar uu aada u xaraarugay ayaa dib loo geeyey isbeddelka weyn ee magaalada jigjiga oo lagu magacaabo referal hosbital waxayna ku sameeyeen baaritaan iskaan ah kaasi oo ay ku ogaadeen in calooshiisa uu maqas ku dhex jiro ehelada ninkan ayaa waxa ay sheegeen in qaliin labaad lagu sameeyey si looga soo saaro maqaska hase ahaatee waa lagu guuldaraystay taasi oo ugu dambeyntii keentay in uu geeriyoodo arrintan ayaa si aad ah looga hadalhayaa magaalada jigjiga isbitaalada soomaaliya oo loo aado caafimaad ayaa in badan oo ka mid ah lagala kulma dhibaato heer dhimasho gaari karta qaar ka mid ah dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ayaa lagu eedeeyaa inay isticmaalaan qamriga halka qaarkoodna ay xirfadoodu aada u liidato islamarkaana ku tababartaan dadka bukaanka ah waxaa habeenkii xalay la baahiyey waraysiga mid ka mid ah raggii fuliya camaliyaadkii nafurnimada ahaa ee dhowaan ka dhacay magaalada baardheer ee gobolka gado haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya idaacadda islaamiga ah ee al andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay waraysi laga qaada mid ka mid a raggii naftoodhorayaasha ahaa ee fuliyey camaliyaadkii dhowaan ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gedo cabdisalaam cabdulaahi samow oo loo yaqaano axmed ayaa waraysiga ku bixiyay dardaaranno kala duwan oo ku wajahan dhinacyo kala duwan ugu horreyn wuxuu ka warbixiyey halka uu ku wajahan yahay isagoo fariin adag u diray shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka iyo ciidamada dowladda federaalka ee la socda arkay warintan haddaan kuu sheego meeshaan ku wajahanaya waxa waaye meel la yidhahda maardheer ay joogaan qolo murtadiina ayaan ku wajahanaya oo ilaahay kitaabkiisa inay dumiyaan isku imaada meeshaas ayaan ku wajahanaya insha allahu tacaala cadowgaas ilaahay subxaana wa tacaala aada ilaahay cadowgiisa meeshaas joogo insha allahu tacaala waxa waaye meeshaas inay mardab ay isku imaadeen insha allahu tacaala gaaladan kale ayagana soo duushay meel walba ka imaaday ayagana waxa waaye haddaa isleedihiin ee muslimiinta gumaysta baktiga macnaha ayaga ay wadaan inay nagu xukumaan haddaad isleedihiin wallahi nagu maxukumi doontiin annaga hadday naf nagu jirto waxa waaye waan hadda hore waa u aragteen saaniilayaale ugu dambeyn gaaraan waa aragteen midii ugu dambeysay buulamareer sidaas iyo sii ka daran ayaad noqon doontiin insha allahu tacaala kuwa caratuur laga dhigtani ayagana waxaan leeyahay toobakeena haddaa toobakeena waysinka waxa waaye insha allahu tacaala kuwii hore meshii mareen ayaad mari doontiin cabdisalaam ayaa dhanka kale dardaaranno muhiima u diray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kuwa ku sugan furimaha isagoo u dardaarmay inay ku sabraan howsha ay ku jiraan aqriyo mujaahidiinta waxa waaye joogto furamaha maasha allah alxamdulilah ilaahay adiin barakeeya waxa waaye juhdiga aad wadiin ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa daafacaysiin meeshaas dhacanta iyo raacda kuleylka idigu hayaan ilaahay subxaana watacaala idiga abaalmari doona insha allahu tacaala halagu sabro insha allahu tacaala gaalada meel alaala meeshiid ku aragtiin insha allahu tacaala asxaan ayaa loo falin insha allahu tacaala nin walba macnaha gaalka suuku ku dili leh gaar ahaan camalidan haddaan aniga gaarigan haddaan wata waxa waaye nin walba camalida shaadiya insha allahu tacaala saas gaaladaas kaligiis kumaraan kuna iskaleys ku dili lahay insha allahu tacaala ha ku fikira insha allahu tacaala ilahina idin soo waafajiya insha allahu tacaala iyadoo ay muddo sannada ka soo wareegtay xamalaadkii uu madaxweynaha dowladda federaalka ku iclaamiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu cabdisalaam fariin u diray xasan sheekh iyo dowladda uu hogaamiyo waxaan leeyahay caskar kurti iyo qoladiisa oo la jarta madaxdiisa iyo wixii ciidan u eb waxa waaye intaad idinka dhoodhoobtaan xamle ayaan samaynaynaa waxaan waxaan keenaynaa qaramada midoobay waxaan keenaynaa bakti walba hadaad istraayin annaga waxa waa ilaahay subxaana watacaala waxawaa arrinkaas wata annagana waxa waaye ilaahay subxaana watacaala ayaan tala saaranaynaa askarkuurta waa aragteen waxa waaye waa murtadiidaan aan u hayaa askarkuurta ninkan baktiga kii hadda iskaaga sujuudahay waxa waaye inaad u noqotiin ciidan aan u nahay adraa'ilin tiraadin kitaabka ilaahay dusha ka tuurtiin tooba keena arrinkaas waxaan ilaahay ka tooba keena haddaad waxa waaye ka tooba keeni waysiin insha allahu tacaala waxa waaye annaga meel alaala meeshay joogtiin insha allah adigu madina ama waxa waaye ama masquul gala ama waxa waaye cara dhoodhoobe insha allahu tacaala annaga naga mudhoomi kartiin ugu dambayntii wuxuu fariin u diray waalidkiisa iyo ehelkiisa ehelkiiyo qaraabada fariinta unu diray waxa waaye aabi iyo hooyo insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay hadduu idii soo gaar qabarkeyda insha allahu tacaala ee inaad sabartiin insha allahu tacaala anigu waxaan u baxay ilaahay subxaana watacaala inaan kitaabkiisa aan daabaca gaaladan waxa waaye meel walba ka imaada caddaan iyo madow gaaladaas insha allahu tacaala ayaan inaan gacanteyda insha allahu tacaala ku cadaabo gaarigan aan wato ayaan jeclahay insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala isurtageliya insha allahu tacaala awoodeed ma ilaahay ayaa isoo waafajiyay alxamdulilah waxa waaye cunugaada darugdha wuxuu rabaa isbaar taasoo dhibma haddaan waxa waaye ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa u baxay cunugaada waxa waaye alxamdulilah ilaa alxamdulilah ilaahay oo ku maasan waxa waaye inaad laba ragcoo sunoo dukato waxa waaye insha allahu tacaala isoo ducayso insha allah intaa maqasho waxa waaye khabarkeeda insha allah waxa waaye ciidkana ilaahay subxaana watacaala idinsoo waxa waaye waxa waxaad imaadahay baniaadamkan waa dhibad yihiin kuwa waxaa jira munaafiqiin oo iska culumo suuc ayaa jira waxay ku leeyihiin waa la qalday wax saas ayay ku leeyihin waxa waaye aniga aadii qalade male waxaan u baxayna ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa inaan daafaca waxa waaye munaafiqiinta iyo culamaa suuc warkooda ha yeelin insha allah ilaahay subxaana watacaala idisu insha allah dardaarkaas ayaa la daarmaa bishii dulxaje ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii camaliyaad nafurnimo ah lagu weeray xero ciidamada xabashada ethoobiya ku leeyihiin magaalada baardheere ee gobolka gedo halkaas oo lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh walaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa heshiis dhex dhigtay laba jufo oo ka wada tirsan beesha gaaljecel kuwaasi uu ka dhex jiray khilaaf xagga dhulka ah maxamed daahir cali suug ayaa faahfaahinaya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba jufo oo walaalo ah oo ka wada tirsan beesha gaaljecel kuwaas oo ku guuldaraystay in ay heshiis ka gaaraan khilaaf salka ku haya murunka dhul ku yaala duleedka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan kulan u socday wilaayada iyo waxgaradka labada jufo oo kale ah caluufi iyo xaaji saalax ayaa la soo gebagabeeyey kaas oo ka dhacay deegaanka shaw oo ka tirsan hiiraan kulanka ayaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka kooban oo lagu caddeeyey heshiiska kow ayadoo la ilaalinayo midnimada islaamiga ah iyo badqabka deegaanka dhulkaas inta geedka leh waa xayiran yahay geedna lagama goyn karo labo dhulka inta bannaan oo beerta ah waxaa tacbanayo gacantana ku haynaya cidda hadda ay u bannaan tahay saddex dhulka bannaan waa konton iyo shan beer waxaana ka mamnuuc ah in la siyaadiyo ama lagu daro beer dheeri ah ama oodiisa la sakiyo fiiro gaar ah cid kasta oo jibisa ama dhaawacdo heshiiskan waxay la kulmaysaa ciqaab waafaqsan shareecada islaamka gebagabadii kulanka waxaa ka hadlay nabadoonnada iyo odayaasha jufooyinka caluufi iyo xaaji saalax kuwaas oo goobta ka ballan qaaday in ay hirgelinayaan qodobada laga soo saaray kulanka iyagoo sheegay in muddo ah in ay ku guuldaraysteen dhexdooda inay xal ka gaaraan khilaafka u dhexeeyey wixii meesha ka soo baxay oo go-aan lagu gaaray inay anaga xaggayna ka fulaana diyaaraan u nahay waana qaadannay waxaan meeshan u nimiday shiqaaqadaas yar oo labadaas beelood saaxiibkay si hor uu sheegay dhexdooda ah tiina waa naga dhammaatay wilaayadiina waxay noo soo saartay xukun xukunkaas oon ku qanacsannahay anna raalli ka nahay anna ku shaqaynayno wilaayaadka islaamiga ah ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa kala dhex gala qabaa'ilka soomaaliyeed iyagoo u istaaga juhdi badanna ku bixiya inay heshiiyaan oo ay xaliyaan khilaafka iyo xurgufta soo kala dhex gasha qabaa'ilada halka meelaha ay joogaan shisheeyaha ilajirayaashooda ay ka socdaan dagaallo u dhexeeya qabaa'ilaad muslimiin ah kuwaas oo ay qayb ka yihiin ciidamada dowladda mas-uul ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkaas waxaa ka waramaya mahad cubayda
abuukar salaad maxamuud oo ahaa gudoomiyihii hore ee arrimaha bulshada ee degmooyinka xamarweyne iyo hodan ee maamulka gobolka banaadir ayaa isku soo dhiibay mujaahidiinta isagoo sheegay inuu waa hore ka baxay maamulkii uu horey uga tirsanaa wuxuu sheegay inuu isaga tegay kadib markii uu ogaaday in waxa ay ku dhaqmayso dowladda federaalku ay khaldan yihiin wuxuuna intaa ku daray inuu sameeyey baaritaano dhowr ah maadaama waagii hore ee uu ku biirayay uu sheegay inuusan aqoon badan u lahayn diinta islaamka hase ahaatee uu sheegay inuu goor dambe ogaaday khaladka diineed ee ay ku jiraan
anigaa shaksiyan ku qancay inaan aan aan ka tala baxo shaqadii aan haayay anoo ku qanacsan kadib markii aan aan aan aan baaritaano iyo baxsi aan sameeyey waxaan go-aansaday shaqadaas aan haayay in maaragtay ilaahay dartiis aan uga baxo oo aan faraha kala baxo oo aniga aan noqdo qof ka madax bannaan maamulkaas iyo shaqadaas iyo waxyaabahaas ku aadan la shaqaynta qolooyinkaas dowladda ee riddada wallaahi waxaan sameeyey baxsi ku saabsan arrinkaas waxyaabaha muhiimka aan ka tilmaami karo waa dowladda ay ku dhaqmayso maaragtay dastuur ka madax bannaan dastuurka kitaabka qur-aanka iyo waxyaaba noocaaseh markii aan baxsiye sameeyey waxaan ogaaday khaladaadka jiro iyo qofkana way kala tahay marka banaanka joogo iyo markii uu gudaha ku jiro markii gudaha ku jiro wuxuu ogaan karaa qaladaad fara badan oo qofka banaanka markuu joogo ka qarsoon sidaas darteeda waxaan u go-aansaday in aan aan aan aan aan camalkaas faraha kala baxo wuxuu sheegay inay si wanaagsan u soo dhoweeyeen mujaahidiinta isagoo dhanka kale baaq u diray xubnaha kale ee isaga la midka ahaa ee ku haray safka dowladda federaalka wallaahi waa mahadsan tahay markaan imid fahamkii aan ka heysta marka hore xoogo cabsida ku aadalaa iyo iyo maaragtay wixii banaanka laga sheegayo wax ka gedisan walaalahay aans aragnay si wanaagsan ay la macaamileen oo ixtiraam leh oo soo dhoweyn leh oo kalgacayl walaaltinimo leh waana ku mahadsan yihiin dhammaan intii maaragtay iga caawisay in maaragtay in aan aan aan si nabad ah in inta aan ku imaado oo fakarkaas iyo wixii aan qaba aan caddeeyo iyo sidii laisoo dhoweeyay intii ka shaqaysay waa ku mahadsan yihiin waxaan leeyahay qof walba oo maaragtay meeshaas ku jiro inuu ilaahay ka cabsado oo maaragtay uu union iyo maaragtay wax dib ugu noqdo wax uu ku jiro uuna xaqiijiyo oo waddada saxda uu qaado ma ahan mas-uulkii ugu horreeyey ee ka soo baxay dowladda federaalka islamarkaana isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
siyaasi ka mid a xisbiyada ka hoos shaqeeya gumaysiga etoobiya ayaa sheegay in dhulka soomaali galbeed uu ka socdo loolo lagu beerayo shacab amxaaro ah maxamed muudey abuu muslim ayaa faahfaahinaya
ibraahim maxamed xuseen oo qayb ka ah axsaabta siyaasadda ee ka hoos shaqeeya gumaysiga etoobiya ayaa shaaca ka qaaday xogo badan oo ku aadan dhibaatada ka jirta halkaasi isaga oo ku sugan magaalada nairobi ayuu meel madal ah ka sheegay in dhulkii lagu beeray shucuub axmaaro ah xaaladuna ay hadda marayso in ay jigjiga ka soo baxaan xisbiyo axmaaro ah deegaankeenna markaanu imaado waxa ka socda waxaan ku soo uruurin karaa waxaa ka socda xabashi xabashiyeyn maalin dhowed hal tusaaleaan idin siinay axsaabta deegaanka soomaalida ka howlgala annaga oo wanalaaf yaabshir la isugu kacyo yeedhay waxaa soo fadhiistay toddoba xisbi oo amxaaro ah bal fiiriya war waa sidee baan maxaa meeshan idinka yaalla hadda shacabkanagi baa yimid bay dheheen afartii sana in la dejinayo moogta maamulkeenan meesha ka jiraay waa maamul amxaarayn wada waxay dheheen shacabkanagi baan soo raacnay halkanay soo degeen caawa jigjiga xisbiga amxaarka ah wi- walaalkii oo baxardaar ka yimid baa degan doorasho hadduu ka galana wuu kaa qaadi hawshaana waxaa ka shaqeeyey maamulkeenna waa amxaarism ibraahim dheere ayaa intaa ku daray in uu socdo olole taariikh burburin ah oo lagula dagaalamayo hordhulka iyo sooyaalka soomaalida waxaa kaloo gobolkeenna ka socda taariikh burburin oo waad ogtihiin in la yidhi kaaramardha uga dhisa taallo ciidamadii dargiga ee amxaarada maamulkeennuna uu soo qaatay shacabkii iyo jabha markaan kacnay xisbiyadii baa la yidhi ah dalxiis baan ku bedelay dalxiis maya waa mawduuc kale waxaa socota federaal guur oo kaan hadda sheegaynaa waxaa socda ciidan guur caawa kulligan waxaan ka sheekaynaynaa milatari baa gabarh kufsaday milatari baa wax dilay wixii ku baloognaa ee qowmiyadani lahayd baa meesha laga saaray sidaa darteed waa in gabdhahan ina la kufsado innagiina layna bahdaleeyo waxaa socda wax la yidhaahdo dhaqaala guur canshuurta intaa leeg ee farmo yaale ilaa jabuuti jeekboyntiyada innaga ina soo marayso innagu maxaan ku leenaa waa ka hadda laleeyahay jigjiga waxaa laleeyahay dhar la xidho ay dadkii wada gaajoonayaan abaartii hadda u dambaysay waxaan hayaa laba degmo oo deegaankeenna ah siddeed iyo toban qof oo gaajo u dhintay magamacyadooda anigaa haya iyo qoyskoodii iyo degmada ay ahaayeenba say ku dhacday marka farmo yaale ilaa halkaas canshuurtaasi wayna gara martaa etoobiya ayuu sidoo kale ku eedeeyey in ay bulshada isku dirayso waxaan rabaa marka inaan idhaahdo waxaa socda bulsho guur maanta waad ogtihiin qabiila qabiilay dadkii isu laynayaan innagoo dagaalka ku jirna oo jabhadaha oo waddanku aada u dhiban yahay qabaa'ilku ismiin lay jirin waa mashruuc abaabulan oo ahayn qabiilaba qabiilo madaxa loo geliyo xalku maxaa weeye marka hadduu gobolkeenna sidaa yahay xalku waxaa weeyaan dadkana matalaya ee qalinka haya ee madaxweyneyaal baa nahay iyo baarlamaan baa nahay leh haddaynan sida oromada madaxweynaheedu u matala ayna noo matalaynin sida amxaarada madaxweynahooda u matala ayna noo matalaynin sida cafarta madaxweynahooda u matala ayna noo matalaynin dee inay dadka booska u baneeyaan haddii kale markii la yidhaahdo taariikhdiina bedel oo dergiga taallo u dhis waan u dhisi ciidankaagii burburi waa burburini federaalkii ka takhallus waa ka takhallusi waxaan leeyahay nimankaasi waxaa la soo gaadhay wakhtigii su-aala la weydiin lahaa ibraahim dheere ayaa la sheegayaa in uu ka soo cararay magaalada jigjiga oo uu degnaa tan iyo markii ay isaga iyo jabhadiisii isku dhiibeen malazanawi wuxuuna muddo sannad ah jooga magaalada nairobi ee dalka kenya
xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa ka hadlay sicir barar ka dhashay isbaarooyin xaddaaf ah ee yaala gobolka shabeellada dhexe kuwaasi oo ay sheegeen inay u yaalaan madaxweynaha hirshabeelle maxamed ciise ayaa faahfaahinaya xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay sicir barar ka dhashay isbaarooyin tirabeel ah oo sababay xayiraado lagu soo rogay gawaarida iska kala goosha gobolada dhexe iyagoona sheegay in isbaarooyinka ay u yaalaan cali guudlaawe xilli gawaari badan ay ku xayiran yihiin inta u dhexaysa beledweyne iyo matabaan sababo ku aadan isbaarooyin fara badan oo lasoo dhoobay wadada isku xirta magaalooyinkaas ayaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee kasoo jeeda hiiraan waxay si adag uga hadleen arrintaasi xildhibaan maxamed cabdiraxmaan maxamed ayaa madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe ku eedeeyey ciidamo isaga ka amar qaata ay qaybo ka mid ah gobolka dhigteen isbaarooyin badan kuwaasoo lagu baado dadka musaafiriinta ah waa sax labada biro lasoo dhaaf waxa soo kororta isbaarooyin oo cali guudlaaba lacag ku bixin hayo oo taallo meesha la yidhahdo jiracle ilaa beergidid uu leeyahay dadka inuu la soo hadlo isagoo dad kale u soo dhex marayo isbaarooyin hala dhiga dadka magaalada beledweyne cunaqabateen hala saaro cali guudlaab wuxuu u go'aansaday dadkan inuu dad ka soo dhex hadlo uu yidhahdo isbaaro dhigta si dadka maciishadda ugu qaalisa taa iyadaana waa fahansanna xalkeeduna ku jirnaa insha allahu tacaala xildhibaan caanowe ayaa dhankiisa sheegay in ay xayiraadahaas ay ka dhalatay sicir barar soo wajahay dadka ku dhaqan gobolka hiiraan isagoona sheegay in isbaarooyinkan ay sabab u tahay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya hogaamiyaasha isdiidan ee ku loolamaya awoodda gobolkaasi
laakiin ma raba ani inaan ku dheeraado siyaasadda inaan gala ma rabo laakiin waxaan rabaa arrinka ganacsiga inaan la siyaasadaynin maciishadii dadka soo gaari lahayd haddii la qaaliyo magaaladii ka qaaliyoobe arrinkaas ma raba inaan ka hadlo maamul hirshabeelle iyo maamulkaasa ka jiro gobolka hiiraan marka ma raba inaan ku xeel dheeraado mar kale insha allah ka hadli doona waqtigeedan ka hadli doona omaas maamulka hirshabeelle ayaa waxaa ka dhex jira khilaaf xargaha goostay kaasoo saameyn ku yeeshay dadka ku dhaqan hirshabeelle oo ay ugu horreysa isbaarooyinka ay ku dhiban yihiin dadka musaafiriinta ah warkan dhegaystayaal saaki wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon warbixinno soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in etoobiya ay noqotay waddanka ugu dhimashada badnaa adduunka tan iyo sannadii kun sagaal boqol sideetan iyo afartii maxaadka cilmi baarista ee nabadda ee oslo ayaa warbixin uu soo saaray wuxuu ku sheegay in waddanka etoobiya uu ahaa waddanka saddexaad ee ugu dhimashada badnaa dunida sanadkii labada kun koob iyo labaatanka balse sanadkii ka dambeeyey labada kun laba iyo labaatankana uu noqday waddanka ugu dhimashada badnaa adduunka tan iyo sannadii kun sagaal boqol sideetan iyo afartii laba boqol iyo afar kun oo qof ayaa la diiwaangeliyey inay ku geeriyoodeen dagaalo dunida ka dhacay kuwaasi oo etoobiya iyo ukrain ay ka ahaayeen boqolkiiba siddeetan iyo sagaal sida lagu sheegay warbixintan la daabacay khamiistii lasoo dhaafay inkastoo dagaalku ruushka ku qaaday ukrain uu saxaafadda dunidu qabsaday haddana waxaa machadkani uu sheegay in dhimashada etoobiya ay aada uga badan tahay tan ukrain xilligii etoobiya dagaalka kula jirtay t b l f tirada dhimashada ee dalkaas laga soo diiwaangeliyey islamarkaana warbixinta lagu sheegay ayaa ahayd boqol kun iyo laba boqol oo qof halka ukrainna ay ahayd kuub iyo siddeetan kun iyo shan boqol oo qof khasaaraha nafeed weli waxaa ku jira mugdi laakiin madaxdii dhexdhexaadinta dowladda etoobiya iyo t b lf xilligii heshiiska bretoria nofembar labada kun laba iyo labaatanka wuxuu obasanjo oo mar madaxweyne ka ahaa nigeria sheegay in dagaalkaasi uu galaaftay ilaa lix boqol oo kun oo qofood taasoo ka dhigan wax ka badan nus milyan ruux inay ku dhinteen dagaalada ka socday waddanka etoobiya machadku wuxuu sidoo kale tibaaxay in dagaalkii dowladda etoobiya iyo jabhadda ola ee oramada uu ka mid ahaa toddobada xasradood ee sannaddii labada kun laba iyo labaatankii khasaaraha nafeed ee dunida sii kordhiyey shan iyo konton xasradood oo warbixinta lagu xusay sideed ka mid ahi waxay dhimashadu ka saraysaa kun qofood halka sannadihii hore ay dhimashada dagaaladu sababeen ay ugu sarayn jireen waddamada islaamka sida yemen suuriya iyo sidoo kale afghanistan warkii subaxnimo saakay idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon weynaga intaa